qaraxa markuu dhacayay goobta uu ka dhacay ayaan ku jiray oo ciyaar aan ka daawanayay oo wakti hore ayaan tegey goobtaasi oo cishaha salaada cishaha halka saaci barka ku tukaday oo ciyaartii aan ku sugayay goobtaasi oo top cofe la yidhaahdo anagoo ciyaarta daawanayno oo afar saaci oo labaatan shan daqiiqa meelahaas markay marayso anagoo jawiga caadi noo yahay haddana shaki badanna qabay dhalinyaro badan oo dawladda u shaqeeya la sheekeysanayaan tuhunka qabeyn oo dhahayeen hawada meesha waxbaa ka dhacaayo yar walaalkay oo geeskay fadhiya dhowr mar igu soo celceliyey dhahay niyo cawada cabsi badan baa dareemaa dhalinyarada dhammaantood attentionkaas way qabeen laakiin qadaraa dhacday ilaahay mahad iska leh boqol qofood ka badan barxadda waan ku fadhinay laakiin qof gudaha ku jirta waxba wayse kuma gaarin allah ayaan u mahad celinaynaa oo mar kasta aan leenahay allah ayaa mahadsan sababto wax qaraxa baabuur laamiga la dhigo ahaa baakinada baabuurta ku jirta ayuu agtiisa la dhigay qaraxa dhankii wuxuu aadana qofkii yaqaana yaqaana wasaaradda sports dhanka kale kasoo jeedo dhankaas oo firir iyo u jiray baabuurkii marka ka sokeeyey ayaa albaabka laga soo gola soo fuulay derbiga kaasaana ilaahay wuxuu qadaray inaan ku badbaadno wax firir ah oo anaga noo soo gudbin derbiyan ka bodboodnay murux murux inuuna gaarin maahine waxaa waaye sheegeen waxaa samayn karnaa sameynay nin dhalinyaro ahaa inta badan dadka badbaadiyo oo banaanka marka u baxay jaranjaro soo qaaday hade alxamdulilah waa waa waa ilahay ugu mahad celinayna wax kaloo aan dhihi karna male waa gartay adigu ma gudahaad ku jirtay mise banaankaad joogtay waa gudahaan ku jiray weliba derbiga ugu dambeeyo ee albaabka kasoo horjeedo ayaan fadhiyey anigii tiam dhalinyaro badan ah ciyaartan barojecti nooga daarnaayaan ka fiirsanaynay ilahay yaa mahad iska leh dadka gudaha ku jiraan kamid ahaa waa gartay marka dadkii meesha wax ku noqday intii dhimatay allah naxariisto intii dhaawacatayna allaha caafiyo imisaad adigu aragtay
qof dhintay maan arkin laakiin qof oo markaan soo baxay yar dhalinyarahoo meesha kasoo booday meesha ka booday ka booday oo jabayaa arkay yar iyadoo askarta qaadayaan ciidamada dawladda meesha inta imaadeen qaadayaan waa u jeeda laakiin inuu dhintay mashiinka gaariya loo dilaayay laakiin dadka dhintay banaankay joogeen maxayn aniga gudaha ku jirnay qaybdan baana ka boodnay oo qayb musqul yaroo gaaban oo gadaal laga galaan derbigeeda intaan ku boodnay naftii aan haysay aan inta ku boodnaan derbiga saan ugu sii boodeynay oo si farsamaysan derbiga inta isku soo laabnay aan dhulka saa usoo gaabin oo aan ugu dhacaynay laakiin wax dhintay indhehayga maysan qaban laakiin maqal waxaan ku hayaa maamo oo dhinacna ii sheegeen dhaawac wejiga ugu yaala lii sheegay iyo laba ilmo yar ee haysatoo kala go-an aa lii sheegay alxumadaas iyo dad wadada maraaya dadka ugu badan waxgaari dadka wadada maraaya iyo albaabkooda dadka fadhiya waay laakiin gudaha inta ku jirtay ilaah ayaa ka badbaadiyey allahna mahaddaas iska leh inta dhimatana allah unaxariisto inta dhaawacna allah caafiyo aamiin waxaad ii sheegtaa waxaad sheegtay dhalinyaro kula joogtay inay ku jiray shaki ah inay caawa wax dhacayaan marka maxay sidaas u yidhaahdeen ma ma amniga ayaa maaragtay baylaxsanaa mise xog kale hayeen
wax xoga maysan haynin keliya waxay ka cabir qaateen meesha dad cusuboo yimid iyo sida loo soo buxsamay maxaa yeelay dadka annaga habeen walba meeshaa tegi jirnay waa meelaan ku cabeynay ahayd dhawaanahaana la furay muddo laba bilood ay furan tahay qaybtan qofkii yaqaana yaqaan waqooyi muqdisho meel saas lagu kifaaxo ma jiri jirin waa meeshii ugu horeysay oo lagu casriyeynayey lagu baashaalayey daadhuuga iyo dibladda iyo laiskaaga ciyaarayay meel oo hadda dhalinyarada waqooyiga muqdisho degan ee ahayd oo hadda la furay marka waa cabir saas ay qaateen dad cusub ina arki mahayn wax kaloo oo tuhun kale ay qabeen iyo maysan jirin haddii qabi lahayd meesha naga wadaan dhihi lahaayeenba mana mana qabinba taas waa garta marka dadka meesha yimaada dad nooceeya weeye oo ku caweeya sidaas sheegta ku baashaala waa dad dhalinyaro ah brive sectorka iyo public sectorka waa u shaqeeya qaarkood saraakiil ku jiraan dawladda waa adi dad dad bulshada qaybaheeda kala duwan iskugu jira kamid ahaayeen oo dhalinyaro ah bis dhalinyaro marka in muddo ah hadda berihii lasoo dhaafay magaalada waxay u muuqatay weeraradii iyo qaraxyadii inay yaraadeen kabacdi muddo markii la joogo arrintana dhacaysa marka waayo aragnimadiina waa side marka ay noqoto xaaladda amniga magaalada muqdisho isbeddel rasmi ah miyaad dareemaysaan mise waa xaaladan laysku hadlayn karin oo mar walba wax dhici karaan qaraxan ka hor waxaan dareemaynay kalsooni boqolkiiba boqol ah maxaa yeelay dadka dhalinyarada meesha iskugu imaanayay qofkii waxa waaye waa dad isku xaafad ah macnaha waa dad isku hal meel kasoo jeedo markii hore lama samey jirin inay intaas meel iskugu imaado kalsoonida jirta awgeed ayaa meelahan dayacan aan fadhiisanay keentay oo amniga waxaa iska bedeleen waqti dowladdan hadda jirto laakiin hadda cabsidii ayaa soo laabanaysa magaala meeshuu qaraxa ka dhacay madaxtooyada wax badan uma jirto taalada daljirka dahsoon ay u dhowdahay meeshaas siduu qaraxa kusoo gaari karo waa calaama su-aal waaye hay-ada amniga ka jawaabayo shaqo kuma lihin laakiin waa kalsoonidaas way jirtay waa sababta aan dhalinyarada meelahaas aan u fadhiisanaynay oo aan u daawanayna ciyaaraha